subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warka subax xeeraad iyo haasinba waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa aqbalay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo tallaabooyinka xiga ee dowladdu qaadayso guud ahaanba maamulada dalka ayaa ku baaqay in dib loogu laabto wadahadallada laguna shaqeeyo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baaq u diray ciidamada qalabka side ee gudaha dalka maraykanka iyo midowda yurub ayaa mar kale war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya baarlamanka soomaaliya ayaa isagu imaanaya kulan uu dalbaday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku booqday hoyga uu dhowaan u guuray ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid ah dowladda sacuudi arabiya oo wadahadalkooda sidii ay u gadi lahayd saami ka mida shirkadda aramco iyo wasiiradda srilanka oo meel mariyey inaan indhashareer bulshada dhexdeeda lagu isticmaalin mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa sideed iyo labaatanka bisha afraad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka subax xeeraad iyo hasinba iminkana qodobadaas oo faah-faahsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa aqbalay in dib loogu laabto wadahadalada doorashooyinka dalka isaga oo ka hadlay tillaabooyinka kale ee dowladda federaalk soomaaliya ay qorsheynaysa inay qaado madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo xalay khudbad toosa jeediyey oo kula hadlayay shacabka soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda kala duwan xeelada xilligan kala guurka ah iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeynba waxa uu ku nuxnuucsaday in dowladdu ay diyaar u ahayd doorasho dalka ka dhacda balse waxa uu sheegay in dhinacyo gaar ah ay mar walba doorashadan kasoo horjeedeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay dhinacyadaasi inay shuruudo mar walba kala hor imaanayeen heshiisyada kala duwan ee la doonaya in la galo isagoo ku dhaliilay in dowlado shisheeye ay gadaal ka riixayeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dhinacyadaasi ay ajandayaal kala wateen islamarkaana ay adkeyd in laga dhaadhiciyo in ay qalinka ku duugaan heshiisyada la galo iyagoo inta badan ka keena dhaleecaymo islamarkaana shuruudo kale ku xira si heshiisyadaasi ay u saxiixaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ayaa sheegay in intaas wixii ka dambeeyey markii lagu guurdaraystay fadhiyo dhowr ah oo ay yeesheen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalku ay baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya qaadeen tillaabooyin ay orkeen inay hagaajin karaan masiirka guud ee ummadda soomaaliyeed hadalka madaxweynaha oo horey loogu shaaciyey barta madaxtooyada soomaaliya warbaahinta dowladduna ay sheegtay ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay soo baxeen go-aamo dhowr ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya maamulada galmudug iyo koonfur galbeed waa maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali karin in dhiigga shacabka uu sii daato islamarkaana waxay sheegeen in muddo korrin xilligan dalka aysan ka dhici karin loona baahan yahay in si deg deg ah doorasho loo aado ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa dhankiisa soo dhaweeyey warmurtiyeedkaasi ama war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen labada hogaamiye ee kala hogaamiye maamulada galmudug iyo hirshabeelle isagoo sheegay wadanku inuu aadayo doorasho ra-iisul wasaare rooble waxauu xilligaasi sheegay inuu aada uga xun yahay sida horeyba u sheegay dhacdooyinka iyo falalka dhibta keenayay ee lidiga ku ahaa ammaanka ee ka dhacayay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uu sidoo kale xilligaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ka dalbaday xubnaha xubnaha kale ee maamulada dalka inay kala shaqeeyaan sidii dalkan doorasho ay uga dhici lahayd islamarkaana loo baajin lahaa in dhiigga shacabka uu daato islamarkaana waxay sheegay in ay mar walba muhiim tahay in la qaado tillaabooyin muhiim ah si meesha looga saaro isfaham waaga xilligan taagan ee arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in la iska iloobo wax walba oo dana gaara danta guudna laga wada shaqeeyo dhanka kale hogaamiyaashan ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen waxay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay kala shaqeeyaan sidii heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar looga dhaqangelin lahaa gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobolada kale ee dalka dalkuna uu doorasho u aadi lahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaase sheegay doorashooyinkaasi oo dowladdu ay diyaar u ahayd inay hortaagnaayeen xubno inta badan dana gaara leh islamarkaana shuruudo ku xidhiya isagoo sheegay in mar walba dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay sidii dalkan doorasha ay uga dhici lahayd sida aan marar badan aan u caddeennay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo wakhtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonna ay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowladda shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah annagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee toddobiy tobankii sebtembar labada kun iyo labaatan iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada baydhabo lix iyo tobankii febraayo labada kun iyo labaatan iyo kow waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhoweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtogeliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horeyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in dalkan doorasha ay ka dhacdo waxa uuna sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in dib la isugu soo laabto waxa uu ka digay in dhinacyada siyaasiyiinta ee xilligan musharaxiinta ah ay ciidamada kala qaybiyaan amaba dhallinyarada soomaaliyeed dhiigooda loo adeegsaday sidii xukunka loogu gaari lahaa waxa uu sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sheegay in si deg deg ah uu isugu yeerayo saxiixayaasha heshiisyadii hore ee doorashooyinka si loosii ambaqaado wadahadallo laga galo arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo meesha looga saarayo khilaafaadka xilligan ka jira gudaha dalka isagoo sidoo kale sheegay in baarlamanka uu dib ugu laaban doono islamarkaana kala hadli doono arrimaha la xiriira siyaasadda guud ee dalka walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheeli tiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii toddobiy tobankii sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee beedhabo ee febraayo lix iyo tobankii labada kun iyo labaataniyo kowda waxaan dhammaan seexayaasha heshiiskii toddobiy tobankii sebtembar aan ugu baaqaya inay si deg deg ah la ysugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wada siixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin ugu dambeyntii
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha kale ee maamulada ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xilligan wixii ka dambeeya arrimaha la xiriira doorashooyinka la isla meeldhigo qaabka loo wajahayo iyo guud ahaanba siyaasadaha kala duwan ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa baaq u diray dhana- dhinacyada ciidamada qalabka side ee soomaaliya isagoo ka digay in mar kale lasii carqaladeeyo arrimaha dimuqraadiyadda dalka faysal cabdi faarax quslay ayaa sii dheerinaya madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud ayaa si qoto dheera waxa uga hadlay dejinta xiisadii colaadeed ee ka taagnayd magaalada muqdisho iyo ku dhawaaqidii dowladda ee ku saabsanayd in dalka ay doorasho ka dhacayso xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa marka hore waxa uu soo dhoweeyey tallaabada ay qaadeen madaxda dowladda isaga oo ugu horeyn u mahad celiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo go-aansaday in lagu qaado in dalka doorasho uu aado islamarkaana la aado in toddobiyo tobankii heshiiskii doorashadii dadbaneyd in lagu laabto waxaana uu tilmaamay in ay taageerayaan in laga shaqeeyo ilaalinta nabadda iyo in wax walba lagu dhammeeyo wadahadal madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa kale oo uu sheegay inuu ugu baaqayo ciidamadu inay qaataan awaamiirta ra-iisul wasaaraha islamarkaasna ay gutaan waajibaadkooda qaran sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo hirshabelle ayuu uga mahad celiyey sida ay u qaadeen go-aanka geesinimada leh islamarkaana ay ugu tireen shacabkooda isaga oo xusay in dadaaladii ay qabteen ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah islamarkaana uu ahaa go-aan taariikhi ah dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in uu kula talinayo asxaabta kala duwan iyo sidoo kale madaxda dowladda in lagu laabto shirkii afisiyoni si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan isagoo sidoo kale sheegay in horey ay uga digeen in ciidamada la siyaasadeeyo oo colaad sokeeye la huriyo waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay ugu baaqayaan in lagu dhaqmo sharciga iyo dastuurka ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dejinta xaaladda kacsaneyd ee magaalada muqdisho iyo in dib loogu laabto wadahadalada ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan waxaan kula talinayaa inay qaataan awaamirta prime ministerka oo sidoo u tilmaamay xeryihii inay ku noqdaan la yiri ay ku noqdaan oo ay waajibkooda dastuuriga ahay ee dastuurka dalka ee inay ilaaliyaan ahaydna inay dastuurka dalka ilaaliyaan dastuurku waxa uu farayana ay u farmaan way u dhaarteen dalka diinta iyo dastuurkaba way u dadka diinta iyo dastuurkaba way u dhaarteen waxaan leeyahay markaa ee dhaartaas fuliya waxa dastuurka uu qabo fuliya waxa dastuurka idin farayo muxuu ahay fuliya waajibaadka iyo maxaanku irahdaa awoodaha dowladnimo muxuu ahay tixgeliya ee sharciga ku salaysan iyo wakhtiyadada intaas waxaan rabaa eh, rajo wanaagsan ayaa maanta galabta afurkan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto usoo muuqatay aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa sagaal bilood ka hor ayay ahayday markii aan ku baaqnay in dalka doorasho uu aado siyaasadda doorashada laga hadlo laga heshiiyo wada ogol lagu saleeyo maano anoo tixgelinayay waay qadarinayeyna kuna baaqayay waayo aragnimadeyda iyo duruufaha dalkeena soomaaliya maanta uu ku sugan yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in badana waxaan dhahay war wadada lagu socdaaya ha laga leexdo bila soomaaliya shirar ka soco jireen teendhadiyay joogaan caawa waa ku faraxsanahay
hadalka madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu kusoo aadayaa xili xalay toole dowladda federaalk soomaaliya madaxdeedu ay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba la dejiyo xaaladda magaalada muqdisho islamarkaana lagu laabanayo shirarkii iyo wadahadaladii lagu xalinayay khilaafaadka ka dhashay arrimaha doorashooyinka islamarkaana in si toosa loo aadayo doorashadii dadbaneyd oo ku xusanay toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii ahaa iyo sidoo kale heshiiskii lix iyo tobankii febraayo oo ay soo saareen guddigii farsamada
aada buu mahadsan yahay faysal qoslaaye oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan ka yeelanaya arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyadoo guddoonka baarlamaanku uu baarla uu ku dhawaaqay go-aan ama kulan oo isugu yeeray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waa guddoomiyaha baarlamanka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu baarlamanka ugu yeeray kulan uu dalbaday madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana la sheegay kulankan in uu dalbaday madaxweynaha jumhuuriyadda islamarkaana looga hadli doono arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya kulankan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in inta badan dhinacyadu ay diiradda ku saari doonaan sidii ay uga hadli lahaayeen xaaladihii soo cusboonaaday ee ka jira gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulankan oo dhex mari doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo baarlamanka ayaa waxaa xildhibaanada ugu yeeray guddoonka golaha shacabka isagoo u sheegay kulankaasi inuu dalbaday madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday qoraal kooban oo kasoo baxay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya ayaa waxaa loogu yeeray xildhibaanada golaha shacabka inay soo xaadiraan kulanka golaha oo dhexaya kowda bisha may oo ku beegan sabtida soo socota sidoo kale guddoomiye mursal ayaa faray waa xildhibaanada ku maqan dalka dibaddiisa iyo kuwa ku sugan gobolada dalka inay si deg deg ah ugu soo laabtaan magaalada muqdisho kulanka golaha shacabka ee maalinta sabtida ah ayaa waxaa dalbaday oo hortegi doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya isagoo codsan doona in laga laabto muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya oo uu sheegay xalay in ay tahay mid dhibaatooyin fara badan dadka qaybkood dadka qaybtood ay ka dhex abuurayaan sidoo kalena aysan muhiim ahayn xilligan in dhiigga shacabka loo adeegsado sidii meesha loo waa in dhiigga shacabka loo adeegsado sidii xukunka loogu fooli lahaa midowda yurub iyo mareykanka ayaa mar kale war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya safaaradda mareykanka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxay ammaantay hogaamiyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle inay kasoo horjeesteen muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ayna taageereen heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar barta twitter-ka ee safaaradda mareykanka ee muqdisho ayaa loogu baaqay madaxweyne farmaajo inuu aqbalo jidka cadde wadahadalka iyo nabadda sida lagu sheegay fariintaasi dhinaca kale wakiilka midowda yurub ee soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu fariin uu ku qoray bartiisa twitter-ka uu ku ammaanay dhammaanba waa dhiiranaanta ay muujiyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo maamulada ee ku saabsan in doorasho wadar ogola ay wadankan ka dhacdo waxa uu sheegay in gacanka hadal aysan meelna uga banaanayn soomaaliya jidka kaliya u bannaana uu yahay wadahadal maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ayuu sheegay inay yihiin kuwo furay wadacad oo loogu marayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya si meesha looga saaro khilaafaadka xilligan ee ka taagan gudaha dalka waxaana xubnahan beesha caalamka ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka in ay ka wada shaqeeyaan sidii meesha looga saari lahaa isfahamwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira xubnahaasi iyagoo sidoo kale sheegay in mar walba ay muhiim tahay in meesha laga saaro wax walba oo keeni kara qalqal amni iyo mid siyaasadeed madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku booqday hoyga uu ka degan yahay ama dhowaan ugu guuray ee magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa hoygiisa waxa uu ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo booqasho ugu tegay labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladihii u dambeeyey ee dalka sida rabshadihii ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha taagan xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha hirshabeelle ku bogaadiyey go-aanka dhiiranaanta iyo geesinimada lahaa ee uu ka qaatay siyaasadda cakiran ee doorashooyinka dalka kulamada looga hadlayo dhacdooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo caqabadaha hareeyay doorashooyinka ayaa ka socon doona magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoo la filayo in dhinacyadan ay yeeshaan ama dhinacyada siyaasaddu ay yeeshaan wadahadallo dheeri ah si meesha looga saaro cakirnaanta siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle iyo madaxweynihii hore waa madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay isku soo qaadeen arrimaha cakiran ee xilligan ee siyaasadda soomaaliya qaabkii looga gudbi lahaa iyo waxyaabaha la gudboon dhammaanba dhinacyada siyaasadda ee gudaha dalka iyagoo sida la sheegay isla afgartay sidii wadanka looga wada shaqayn lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda islamarkaana looga dhigi lahaa meel nabadgelyadiisa la isku halayn karo madaxda dowladda iyo xubnaha maamulada kale ayay dhinacyadu sheegeen inay kala shaqayn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadaro gala intaasna dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna ruuxii dalkayda afaha caalamka inaga soo gaaray injineer kooshiyeer ayaa warka farsameynaya shaacir ayaan ahay intaan ku kulmi doono warka kan xiga ammaane allah هو الشاعي شر